إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqoon qodobadaas hakayaad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah weerar duqayna ayaa lagu qaaday saldhigga degmada awdheegle ee kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dagaal ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka wejigiisii hore lagu khaldamay al-shabaab loona maleynayay niman yar oo jabhad ah oo laga adkaan karo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka cumar cabdirashiid ayaa walaac ku aadan mustaqbalka dalka ka muujiyey ciidamada itoobiya ee lagu soo celinaya soomaaliya askari ka tirsan dowladda federaalka oo soo goostay ayaa lagu soo bandhigay deegaanka xiindheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduuda odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay warkii xasan sheikh eran aadan yabaal ku dhahay ee ahaa waxba idinma qaban karo munaasabad ka dhacday degmada jamaami ayaa lagu soo xiray fatradii labaad ee machadka ibnu taymiya tiradada ah oo ay carruur ku jiraan ayaa ku dhintay toogasho mar kale ka dhacday gobolka tennesee ee dalka maraykanka موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا بسم الله الرحمن الرحيم
sheekh cali waxaad ku celcelisay etoobiya iyo cadaawadeeda laakiin hadda iyagu waxay leeyihiin etoobiyada hore man yihin dhaqaalaha ayaan isku furanaynaa axzaab ayaan samaysanaynaa ama kudlad xataa dowladda federaalka madaxdeeda qaar ka mida waxay ku celcelinayaan etoobiya waa walaalaheen marka wax isbedel ah oo taariikhda ku tacalluqa marnaba ee idinma muuqda miya
taariikhda waxay isbedeli kartaa hal mar halkaas marna isbedeli kartaana waxa weeye say ku suurtoobaysa ma ilaahay intaan beenino yaan maxaan lahaa nimanka murtadiinta warkooda miyaanu qaadanayna ama midaan ay kor ka sheegaan waa idin rooraanayna waa sixaynayna waa ka idhahaan waa idinna seexanayna dee waa dhaqankii uu lahaa ibliis ay ku dayaanhayaan oo awowgooda dhaqankuu lahay waay ama nimankan walaalehen walaalehen walaalehen waarutooda walaalahooda waayo waxa weeye dee iyagu diinta sidaa bay ka tageen
adinka hadda ka al-shabaab ahaan maxaa idiin qorshaysan
xitaa waxaa lasoo diray aan diinta lahayna soomaalida ha lasoo diray sida maxamed siyaad berri iyo dowladiisa taqaano todobaatan iyo todobada iyo toban saddex xataa oo ayagu xataa murtadiinaha laftigooda haddana oo sharcada ilahay dee waxay ku dhaqmaayeen ad ogeed oo maxeeda aayadihii qur-aanka la aflagaadaynayay haddana colaadda etoobiya waa ku jirta waa yaqaaneen dowladihii shuuciyada iyo xataa way isdifaacayeene oo maxamed siyaad berri waa isdifaaceene xitaa wax kale daaweysa xataa isdifaaca oo iska cadowga isaga ah iska difaaca horarka ah waxaan rabaa inaan laba tusaale yaryar oo raggii goobjoogahay aan la kulmay iyaan rabaa ummadda soomaaliyeed aan u sheego wayna raadin karaan xataa hadday doonaan xataa masaadirtii iyo meelihii ka dhaceen waxo yaan tilmaamayaa dadka xataa inay xataa qaar ka dhow yihiin waa suurtagal maxaa noogu soo geedaa dalkeeni waaye annagaa iskale beentii waayo dhah malidina annagaa iskale dha sarkaalka etoobiyaanka haa annagaa iskale dha oo see ku leedihiin wuxuu yidhi dalkan niman baa lahaa al-shabaab la yidhahdo annagaa ka qabsanoo ka xoraysanay hadda annagaa iskale dha waxaa laga yaabaa odayaasha u tegay maanta qaarkood inay nool yihiin
waa hordhaca qeybta labaad wareysi muhiim ah oo aan la yeelanay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere qeybta labaad ee wareysiga oo muuqaal ah ayaan idiin soo baahin doonaa caawa marka ay tahay sagaalka fiidnimo ama saddex saac qof weliba sida uu tirsado insha allah weerar duqeyna ayaa lagu qaaday saldhigga degmada awdheegle kaga sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka warkaasi war kale oo ku aadan weerar lagu qaaday askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan muqdisho gaar ahaan degmada wardhigle fariisin ay ku leeyihiin waxaa ka waramaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo saaqii howlgallo ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellada hoose haddii aynu ku hornayno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano dhismaha warsame indhool ee degmada wardhiigley faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray shalay ayay ahayd markii howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada kaaran ee magaalada muqdisho lagu dilay cali cumar caraale oo ahaa abaabula ka tirsan maleeshiyaadka macawsileyda gobolka shabeellada dhexe dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ay kaga sugan yihiin degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose madaafiicda ayaa ku hobatay xeradii ay ciidamadu ku sugnaayeen welina faahfaahin dheeraada lagama helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada madaafiicda lagu garaacay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye oo weerar ku qaaday qeybo ka mid a walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay la kulmayaan weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay duleedka deegaanka daaro nicma ee gobolka shabeellada dhexe lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa si gaara uga tirsanaa kuwa loogu yaro gorgor ee ay soo tababaratay dowladda turkiga waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay mid kale jazaaka allahu khayran mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka wejigiisii hore lagu khaldamay al-shabaab loona maleynayay niman yar oo jabhad ah oo laga adkaan karo mahad cubayd ayaa warkaas inoo faahfaahinaya kadib markii ay fashilantay xamlo dagaaleedkii ay dhowr bilood ka hor shisheeyaha iyo dowladda federaal ku bilaabeen waxaa siyaabo kala duwan looga hadlayaa waxaa soo dedejiyey fashilka xamladaas iyo sida deg dega ah ee uu halmar ku shuuqay dhaqdhaqaaqii iyo faankii dowladda federaalka iyo shisheeyuhu samaynayeen maxamed cabdi tool oo ah guddoomiyaha gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta shaaciyey in lagu khaldamay xarakada mujaahidiinta al-shabaab lana mooday rag si fudud lagu loodin karo haddii la iskugu tago laakiin wuxuu xusay in dagaaladii ugu dambeeyey lagu ogaaday xaqiiqda wuxuu hoosta ka xariiqay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay awood dhisan oo aada u adag wuxuuna intaas ku daray inay muddo shan iyo toban sano ah dhisaysay milatarigeeda wallaahi odadoodii haddee nimankan horta shan iyo toban sano u dambeysay ciidamay qorayeen ciidamo badanay diyaargareeyeen sidii la moodayo maaheen dadka marka hore waxay moodayeen maxayto jabhad iska maxayto iska siday ah laakiin markii hadda dagaalka ballaabmay oo aan fiirinay awoodda ay nimankan ay haysteen iyo hubka ay haysteen iyo ciidanka ay diyaargaraysteen markaan fiirinay awood badan maxayto awood badanay lahaayeen waxaa weeye annaga dhedhemaxayto oo ma dheerersiinayno dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa garowsaday inaan laga adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale jufooyinkii lagu khalday dagaalada islamarkaana dhegta loogu sheegay in laga adkaan karo mujaahidiinta qandaraaskana dhankooda ka qaatay ayaa haatan qoomamo ka taagan qaarna waa ay ka garaabeen gefkii ka dhacay maraykanka ayaa doonayay inuu iskudaygiisii ugu dambeeyey ka dhigto ciidamada itoobiya oo ay cadaawadi kala dhexayso soomaalida ahna ciidamo ay soomaalida isgaranayaan ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk cumar cabdirashiid ayaa walaac ku aadan mustaqbalka dalka ka muujiyay ciidamada itoobiya ee lagu soo celinaya soomaaliya maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
cumar cabdirashiid sharma arke oo muddo dhowr goor ah ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladda federaalka ayaa ka hadlay qorshaha uu maraykanku xabashida dib ugu soo celinayo soomaaliya kadib markii ay fashilantay xamladii dhowr bilood ka hor lagu dhawaaqay ciidamada dowladda federaalka iyo diyaaradaha shisheeyaha waxba ka bedeli waayeen dagaalka isagoo u warramayay warbaahinta dowladda maraykanka ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in ay khatarteeda leedahay go-aanka lagu gaaray in itoobiya lagu soo celiyo soomaaliya arrintan oo uu sheegay inay tahay mid uu ogyahay oo keliya madaxweynaha dowladda federaalka islamarkaana aanan la marsiinin golaha wasiirada iyo xildhibaanada waxa uu ka shanqariyey ciidamada itoobiya haddaanan loo helin qawaaniin dabraya inay beri dhici doonto in dalka ay sheegtaan iyagoo ku andacoonaya in uu dhiig badan ugu daatay inay sharciyad xeelinayso soo gelitaankooda ana waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeennaba sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc ay kusoo gelayaan anjina isku soo gelaya an waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda arrintaas waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiirana la geeyo baarlamaankana la geeyo tirada intay la eg tahay ciidanka soo gelaya rules of engagementkooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtan kara ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan isagoo ciidan aan lala xisaabtami karin waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo sharma arke ayaa waxa uu ku celceliyey inay khatar weyn ka imaan karto haddaanan la caddaynin waxa ay ciidamada etoobiya u imanayaan soomaaliya waxa ay qabanayaan iyo tiradooda haddaanan su-aalahaasi laga jawaabin waxa uu sheegay inuu halis ku sugan yahay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iyo badqabkeedaba ciidamadan admis aanan ahayn niyo arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaagi dhaweyto iyaga afarta madaxweyne ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray laakiin waxaa moodaa inay ku eg tahay hadda madaxweynaha soomaaliyeed iyo madaxweynayaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladii ay gaareen aysan usu dirin ciidanka sideeda oo soo gelaya rules of engagementka ay kusoo gelayaan dalka waa in la ogaadaa waktiga iyo waxa rules of engagementka yihiin haddaan la ogaan oo hadda golo wasiira iyo baarlamaanka iyo aan la marsiin dee qof berito dhiig kuu daadiyay waa kula yeelan dalka muuqda waxaa durbadiiba isa soo taraya dadka walaaca ka muujinaya ciidamada etoobiya ee uu maraykanku doonayo inuu ku soo celiyo soomaaliya kadib markii ay fashilmeen dhammaan iskudayadii kale ee uu sameeyey sanadkii labada kun iyo lixdii dowladda maraykanka oo kasoo horjeeda nidaamkii maxkamadihii islaamiga ah iyo in soomaaliya lagu dhaqo shareecadii islaamka ayaa etoobiya soo gelisay waddanka waxaana ugu dambeyntii xabashida lagu qasbay inay isaga cararaan waddanka hadalka cumar cabdirashiid ayaa ku soo aadaya iyadoo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu qaybtii koowaad uu waraysi siiyey alfurqaan ku faahfaahiyey qorshaha soo celinta etoobiya odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlaya warkii xasan sheekh reer aadan yabaal ku dhahay ee ahaa waxba idinma qaban karo cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya nabadoon cali biyow gaafow oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe iyo nabadoon mukhtaar dhuubow oo xubin golaha ka tirsan ah ayaa iyagu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay si qoto dheer uga hadleen warkii xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ah uu darad ka sheegay magaalada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe kaasoo ahaa in dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle aanay bulshada waxba u qaba karin islamarkaana loo baahan yahin dadku ay isku tashadaan xagga amniga iyo weliba xagga dhaqaalaha waxaa xusud mudan in dowladda federaalka ay muddo dheer dadkan u sheegaysa iyadoo warbaahinta adeegsanaysa in ay wax u qabanayso laakiinse dhibaatada jirta ay tahay bay tiri in xarakada shabaabul mujaahidiin maamulayso laakiin taasi waxay ahayd been iyo waxba kama jiraan waana kan iminka madaxweynuhu uu dadka runta u sheegayo nabadoon cali biyow gaafo oo si qoto dheer ula socda xaaladda dalka uu marayo gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka hadlay warka kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ah alla wuxuu sheegay waxaan idin qaban kara ma laha dowladda dhexe oo hirshabeelle ka sugi maydeen midda dambeoo kasii dambayso annaga iyaana ka sugi maydeen waxaad isu tarteen maahane wax kaloo naga helaydeen male gebagabadiis hadda intaasuu ku soo gebagabeeyey inuu diinka ka dhumiyow rabiya waana ka dhumiyey marka maanta hayse yaqiinta taagan yihiin odaygii shalay marka u muxaadareeyey oo waxoogaa muxaadaro maahane warkaa nijaasnimadau ku hadlaa u sheegay gebagabadii waxuu dhaxal siiyey in niyad xumo iyo niyad jab ay meesha ay kala kulmeen wax isku taru yiri wax idinkugu manaal dowladdu wax kuma taalo waxaadna isu tirinaan idin tirimayn intaasuu ku gebagabiyey nabadoon mukhtaar dhuubow ayaa waxa uu sheegayaa in xaqiiqadu aanay ahayn waxa dadku ay filayeen laakiinse ay tahay waxa uu iminka u sheegay madaxweynaha dowladda federaalka oo ah in aanu waxba u qabanaynin xasanna wuxuu u haya inaysan jirin in ay ogaadaan mar haddii uu dowladdii uu madaxda ka ahay iyo tii ee ka hoosayso ilaykuma daraada hirshabeelle labadaba uu yidhi tabar ay idin haysa ma laha annagu horaan u ogeynay dadkuna hadday maanta indhahooda kala qaadeen marka waxaan leenahay yaysan ku kadsoomin aan leenahay hana ogaadaano waxa uu waday borobagando iyo been iyo huuhaa ay ahaadeen halkaas ayayna ku soo gebagaboobin ballanqaadadu haddii afka laga sheego yaqiintay tegeysaa marka haddii ay yaqiinta tagtay inuusan waxba u haynin oo u caddeeyey dadkuna howhaadi iyo socodkiisa hore iyo iska dabayaaci ay u maleeyaan inuu wax u haayo marka saaka shirka ay shirayaan ay kusoo dhoweeyaan waxaa ka mid ahay soddon iyo siddan sanaan sugaynay saakasay u taal saakasay u taal marka iyagu siday u arkeen ma ahane sida isagoo u sheegayo inuusan xabad u haynin ayay saaka arrintu u taallaa waxa uu u haayo oo barnaamijah ummaddaas ku nool deegaanka shabeellaha dhexe gaar ahaan aadanyabaal degmadeeda waxa uu haya xasan sheekh ma jiraan si muuqatoon ugu sheega haddii ay garan karaan iyo haddii aysan garan karin nabadoon mukhtaar dhuubow ayaanu weydiina waxa uu ugu baaqayo dadka la saray ee hadaanta laga riday alxamdulilah waa su-aal wanaagsan fariintaanu diraa guud ahaan reer shabeellaha dhexe waxaa waaye ama dal ha jiraano ama dibad ha joogaano ama dalka ku sugnaadaana fariinta aanu diraayo waxaa waaye in ay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga caleyh isalaatu wasalaam ay qabsadaan una hiiliyaan mujaahidiinta ay garab galaan maanta way arkaan ilaahay kuma daraaday dhibaatada ay wadaan dowladda murtadada ah oo xasan sheekh oo odaga ka yahay xasan sheekhna imaashada uu yimiday aadaybaal degmada aadaybaal waa tii ugu horreysay waana tii ugu dambaysay sababtu waxa waxuu arkay ciidamadiisi mar haddii ay ka kala farxayaan goobihii dagaalka wuxuu u yimiday inuu nimankaas ciidamada dejiyo haddana weji uu ku dejiyo ciidamada uu ku hortago waa awoodi waayey nabadoon cali biyow gaafow ayaa geestiisa waxa uu ugu baaqay dadka ku dhaqan shabeellaha dhexe in ay allah u tooba keenaan islamarkaasina ay beri ka noqdeen dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha weli waxaan leeyahay ummadda diinkoodii gatay oo la marin habaabiyey oo gaalkaas aan ballan la lahayn laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima ballan male ahdi male ee wada dhalasho ilaalin mayo ruuxaas asigaa ciddii inta warkiisa run ka dhigatay wax mooday yan waxaan leeyahay towbaa furan waxaa hadda shala meesha ka muuqdaan arkayey midda habara iska daba gadoomaysa odayaasha kasoo horjeedoon wada naqaano oon hadda aan magaco horaan haddaan maha ku sheegay laakiin akhirka dambe ay ogaa doonaan waxa u sabcayey kan shala u shirbayey ee seven sabley anoon qaban iyo warkiisa uu ka mid ahaayeen waxaan kaa rabaa intaas waa towbaan ugu baaqa towbada ilaahay waa maftuux ha towba keenaano ha soo waramaano odayaal bay leeyihiin war arrintaas waa gefnay ilaahayse waxaan towbadiisa waa maftuuxe in nagala towba aqbalaan rabnaa ayagoo cudurdaar wata ha yimaadiino haddii intaas la waayana iyadoo waxay ogaa doonaan aysan cudurdaar uusan jirin oon laga xal qaadeen inay arrinta ku tegi doonto intaas baan ku baaqa insha allah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa doorad aadan yabaal tegay iyadoo rulgood oo aadan yabaal ay daris yihiin lagu dilay in ka badan konton askari oo ka tirsanaa ciidamadiisa waxaana kasii horreeyey maalmo ka hor weerar kale oo lagu laayay ciidamo kale oo ku sugnaa deegaanka daarunicma oo isla degmada rulgood hoostaga inkastoo shan goobood oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe lagu laayay ciidamada dowladda federaalka islamarkaasina jahweerar uu ku dhacay kuwa nool qaarkoodna ay baxsadeen kuwa kalena ay niyo jabsan yihiin haddana madaxweynuhu ciidamada ma hor istaagin ee waxa uu la kulmay saraakiil askari ka tirsan dowladda federaalk oo soo goostay ayaa lagu soo bandhigay deegaanka xiindheere ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo kasoo goostay ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarigan ayaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud isagoona ka warramay waxyaabo badan uu kasoo arkay ciidankii uu ka tirsanaa dhexdooda wuxuu ka sheekeeyey inaysan jirin askartii uu ka tirsanaa wax diin ah ku dhaqmaan islamarkaana uu go'aansaday inuu isaga soo tago magacayga waxaa la yidhaha cabdiqani aadan bashiir kaariya caraale waxaan ku sugnaay deegaanka meesha layihahdo tuulada la yihahdo caalgaras meel ka sokeedoo la yidhaahdo kutubi waxaa waaye waa aan qaldamay walal macaan waa aan qaldamay markii aan qaldamayna waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaalaahay ayaa waxaa waaye qaladkii iga soo celshay meeshii baan tegey meeshii markaan tegana wax diin ah iyo wax diin lug kule inayse ka jirin ayaan arkay saas darteedan waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaalaahay qalbigii markii aan qurshucsiiyey oo waxaa waaye qalbigaygu macnaha aan u adkeysa waayey waxa maha jooga oo waxaa waaye cabsaaya oo waxaa waaye dhibaatada maha ku haysato oo waxaa waaye ninka la yidhaha gaalada ka amar qaata kadib wuxuu ka warramay waxyaabaha uu ku dhex arkay inta uu la joogay askartaasi oo waxaa waaye ilaahay iyo rasuulkiisba ka dheeraaday ayaan waxaa waaye aan isaga soo tegay waddankii waana ka soo goosdhay ilaahay subxaana watacaala ayaana iga badbaadshay waana iweerareen waxna iguma gaarin ilaahay subxaana watacaala uga mahadhaya macali alle waa meel kaniisadaba oo ilaahay subxaana watacaala looga dheeraadaba oo waxaa waaye diinka ilaahay sidii loogu burburi lahay lagu go'aansaday waaye kuwaasu dhaqanna male waxaa waaye dheefna male waxaa waaye talana male tala raacna male tala keenna male waa dad lunsan waa dad waxaa waaye ninka la yidhaha gabadhii dhin laho masaakiin oo mahaas marta oo xijaab sidatay u jeedaan waa shabaab ay leeyihiin askarta dowladda federaalk ayaa baqa cararaya kadib markii weerar isxig xiga ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo askarta dowladda federaalk ay ka firxanayso goobaha dagaalka soo dhiibitaanka askarigan ayaana ku soo aadaya xilli dhowaan uu weerar xoogan ka dhacay deegaanka runirguud kaasoo lagu xasuuqay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk munaasabad ka dhacday degmada jamaama ayaa lagu soo xiray fatradii labaad ee machadka ibnu taymiyah maxamed amiin ayaa ka waramaya munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimo waalidiin waxgarad iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday machadka ibnu taymiya ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabadda ayaa gunaanad u ahayd fatradii labaad ee machadka ibnu taymiya oo ay wax ku bartaan arday ka kooban wiilal iyo gabdho kuwaasi oo ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ugu horeyn mudiirka machadka ibnu taymiya ayaa warbixin kooban ka bixiyey wakhtiga la aas-aasay machadka iyo waxyaabaha lagu barto haddii aan warbixin kooban ka bixiyo madarasadan ibnu taymiya waxaa si gaar ah loo la bilaabay marka ay taariikhdu shan iyo tobanka bish saddexaad kun afar boqol afartan iyo labadii fatradii koowaad tii labaadna waxaan guda galnay shan iyo tobanka bisha tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddexdii ilaa kun afar boqol afartan iyo afartii maantana waxaan u fadhinaa haddii ilaah awoodii la ogolaado kun afar boqol afartan iyo afar oo aan u fadhino khitaamkii culuumta daraasiga aan soo marnay runtii maacadkan ardaydu waxay ka faa'iideen waxyaalo fara badan culuum kala duwan hadday ahaa leed culuumta sharciga islaamka iyo culuumta kale ee maadiga ee bani aadamka uusan ka maarmeynin barashadiisa waxaa ugu horeeyo culuumta meesha ka baxayay xifdinta qur-aanka ayaa ugu horeeyo ee qur-aanka kariimka ah barashadiisii iyo xifdintiisa qodobka kale xiga waa tafsiirka qur-aanka qodobka kale xiga ayaan iraahdo hidaayat almustafiidka iyo tuxfatul atfaal dhanka caqiidada haddii aan leexdo waxaan ku baranay culuumta saddex kutub waxaa ka mid ah usuul thalaatha asaasiyaat iyo tarbiyat alislaamiya siirada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo ah kitaabka khulaasa nuur alyaqiin oo ay si fiican ardaydu ugu soo faa'iideen marka ardayda insha allahu waa wax badan iyo intaa iyo wax kasii faahfaahsanba waa ay soo barteen intaasi kadib qaar ka mid a ardayda ayaa halkaasi bandhig ka sameeyey وعامة المدارس الولاية الإسلامية خاصة ولاية الجبة السفلى ومحافظة جمامة ويستعينوا على ذلك باتصال بالمسؤولين فإن تلاوة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب السلاح والصلاح الولد خير للوالد في الدنيا وبعد مماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم يتفع به أو ولد صالح يدعو له واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الله يعيسى أيانكم بلاويا الرحمن الله نحريس قول نحريستا الرحيم علي نحريس قار هانات مؤمنين أو نحريستا حميم الله أعلم بمولادي تنزيل سودين واي من الرحمن الله نحريس قول نحريستا الرحيم علي نحريس قار هانات مؤمنين أو نحريستا كتاب كتاب فصيل لكلا ساري آيات آياته قرآن قرآن وعربي عربي أه لقوم القلاء يوصقنا ذي يعلمون وحق بشيرا مد بامد بشارين يو ونذير ومد تقايا فعرض ويجيستين أكثرهم بدن كودة فهم أيقوا لا يسمعون وحمق لين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يدع يده على رأس من شدة وما حر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة sidoo kale qaar ka mid ah waalidiintii soo xaadiray munaasabadda ayaa iyaguna dhankooda goobta hadalka jeediyey ma hadda kow ilaaha iska leh ma hadda labaadna waxaa iska leh walaalaha dhiigooda lagu baryahaayo ma hadda saddexaadna waxaa iska leh maclimiinta oo dad umi ee waxba aan ka siinin meeshan loo keeni oo maantan macnaha heerkan dad gaarsiiyeen maclimiintan ilaahay jisaduu janna allah ka dhigo janna fardoos allah u qaso ilmahana allah fiyaaweeyo intii odoo meesha imamacna waalidiin kusoo noogtan kheyr allah siiyo waxaa aad iyo aad aan usoo dhaweynaa aan u duceynaa oo in laisku daysadin kaalmina mudan maclimiinta maclimiintan heerkan suubiyeen nin walba qaabkiisa wax u bareen adaabtooda saan u kala toosiyeen maclimiintana ilaahay macnaha jan fardoos allah u qaso waa u duceeheynaa wax kaloo hadda ku tareen male intaanoo dad ninkii wax bari nin walba dabiicidiis ku raace nin walba dabiicidiis wax ku bari maclimiinta kheyr allah siiyo ilaaha u mahad celinayna horta awalan mahad ilaaha iska leh kadibna waxaa mahad iska leh raggii macalimiinta ahaa oo baray ardaydii aan u keensanay oo saaki alxamdulilah ayagoo ummi ah u keensanay oo saakina alxamdulilah wax yaqaano wax wax ka fahmay culumta diiniga oo sharciga ah macalimiinta ayaa mahad iska leh ardaydayna waxaa ku tarbiyeen anaga insha allahu tacaala jiilka islaamka bedel inay naqdaan awalan hamigayna waa inaa iska naqda haame caali oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa anaa koryeelno hamagaan anas meesha sii jiraad insha allahu tacaala intaas ayaa dhihi lahi wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada allah ayaa waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah warkaan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon tiradada oo ay caruur ku jiraan ayaa ku dhintay toogasho mar kale ka dhacday gobolka tennessee ee dalka maraykanka wararka ka imaanaya gobolka tennessee ayaa sheegaya in mar kale toogasho wadareed laga geystay halkaasi ay ku dhinteen lix ruux oo saddex ka mid ay caruur yihiin halka inta kalena ay haween yihiin weerarka waxaa geysatay haweeney caraysan taasi oo ku hubaysnayd dhowr qori oo nooca boobaha ah hubkii ay wadatay ayay la soo gashay goob waxbarasho oo ah dugsi hoose oo ku yaala magaalada nashville ee gobolka tennessee dalka maraykanka toogashada ayay bilowday iyadoona qoryaha ay wadatay mid mid ula soo baxaysay dhowrkii qof ayaa halkaas ku dishay ka gadaal waxaa goobta soo gaaray ciidamada booliiska kuwaasi oo iyadana ay la gashay dirar xooggan ugu dambeyn goobta ayaa iyadana lagu toogtay waxayna ciidamada booliisku sheegeen ilaa hadda inaysan helin xog ku aadan sababta ka dambeysay in haweeneydan ay weerarka toogashada ah geysato markii laga reebo in ay wax iska caadiya ka yihiin waddanka maraykanka toogashooyinka ay geysanayaan dadka hubaysan kuwaasi oo ay dowladda maraykanka taag u weysay si maalinla ah waddanka maraykanka ayaa waxaa uga dhaca toogashooyin ay ku nafwaayaan muwaadiniin badan oo ameerikaan ah waddanka maraykanka ayaa ka mid a waddamada ugu amniga xun adduunka iyadoona qof weliba oo maraykana uu mar weliba filan karaya toogasho uu geysanayo ruux caraysan oo aan garanayn sababta uu ku dilayo warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa